الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره aadaakani baabu bayaani annahu la ictibaara wuxuu u baabaysan yahay caddayntii la caddaynayey inaanu ictibaar lahayn ama aanay ictibaari u sugnaanin bikabari lhilaali bisha weynideeda iyo wasiqari yaradiisa an allaha tacaala ilaahay amadahu inuu ziyaadiyey oo dee bal hadduu mid aada u muuqdo la isleeyay malaa waaba bil koobaad waa ka wen yahayba liru'yati aragtidan la arkayo fain quma haddii waxay qariyaanna falyukmal halaasuuna soddon ha laba buuxiyo aduu kolley soddonka buuxinteeda iyo umuurihii waa waxay noo soo wada horeeyo waaban axaadiis badan baan jaanibka ah ama duruq iyo riwaayaad badan baan ku soo aragno waxay noo dhimani ma jirto baabku wuxuu u baabaysan yahay un dee kol haddii bishii la arkay aragtidiisaas imaka ictibaar ma yeelanayso bisha muuqashaday aada u muuqato ama la isleeyo weynideeda ama yarideeda oo dee kollay bishu markay bilanaysa meel kama wada bilato kol baa dhici karta inay cadceedun wax yar ka dambeysay meel hoose ka bilatay aada u yar tahay awqaadda qaarkeed baa dhici karta inay cadcedda waxoogaa ka dambeysay halkii hore kaba sarreyso oo kolkol laba shakiyo la islaam malaha oo bilabaad oo kale haddaba umuurahaasi ictibaar ma lahay ru'yadii un baaban ixsaabsanaynaa iyo aragtidii weeye oo macnaa bisha xagga marka la eego kibarkeed iyo siqarkeed ama wuduuxeeda iyo khafaheedaasi imika halkan ictibaar ma laha ee bishii kol haddii la arkay axkaamtii aragga ku xidhnayd markaasun bay noo bilaabmaysaa xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna mحamed بn fudayli عan xusayni عan cmr bni murata عan abi اlbakhtariyi qala anahu qaal kharajna lilcumrati bal sanadka kolley abalbakhtari waa kanoo imaka kunyadiisii iyo abalbakhtari iyo cmr bn mure iyo xuseyn bn cabdالraحman abulhudayl اlkufi intuba horta taabiciintii ayay kaba mid yihiin oo taabiciintii bay kaga mid yihiin laakiin labada hore marka la eego camr ibnu mure iyo xusein ibnu cabdiraxmaan waa isla dabaqo oo min baabi riwaayati alaqraan weeyo sababtu waa taabiciinta kuwii ugu dambeeyey yihiinba ama abulbakhtari waa taabici dhexe oo taabiciintii dhexe kaba mid ah waana nin hiqo ah waxay yidhaahaan irsaalkiisaa badan oo ujeeddadu saxaabo kala duwan oonu la kulmin oonu soo gaadhin buu axaadiid ka wariyay oo irsaalkiisaasaa badan bay yidhaahaan ibnu cabaas iyo inuu soo gaadhay waa taa xadiidka ay noogu sugnaanayso kitaabkeennan xadiidkan iyo xadiid dambeeya oo kollay beec dhexdii kuba iman doonun buu ku leeyo weliba xadiidkaasna ibnu cabaas unbuu kaba warinayaa ibnu cab isagana waxaa kasii warinaya ibnu amr camr ibnu murahn imakaba kaba wariya xadiidka ay noo dambeeyaan waa nin hiqaab xagga magaciisa imaam nawowi wuxuu yihi magaciisa saciid ibnu fayrus baa la yidhaha ama se saciid ibnu cimraan ama ibnu abi cimraan waa nin reedayo wuxuu leeyahay sheekhu saddexiyo siddeetankii hijrada caam aljamaajim ayuu dhintay kolley caam aljamaajimna waa sanad macruuf ahayd oo dagaalo badan oo muddo socday baa sanadaa jiray oo u dhexeeyey cabdiraxmaan ibn alashcas iyo waxa weeyaan iyo xajaaj ibnu yuusuf ciraaqiyo nawaaxideeda uba dhexeeyey oo in badan mawqacaad badan baa jiray oo dee nin markii hore isaga kaba tirsanaa daacadiisii ka baxay buu noqday oo quraadii iyo culimadna intoodii badnayd dhibtii badnayd ee xajaaj daraaddeed baa loo baxayo loo raaco adigu ugu dambayn markii dambe walow in badan marka hore xajaaj ciidankiisii la jebiyey laakiin markii dambe waxay noqotay in cabdiraxmaan ibn alashcas laga qaalib noqdo oo dad badanna halkaa dhib badani kaba soo gaadho dad badanna ay kuba dhinteen oo camal jamaajib kolley dee waqacaadkii bay mid ka mida ahaydee waa sanadaas weeye khaasatan dagaalkaasna nihaayadiisii la gaadhay bal wuxuu yihi haddaba qaala abalbakhtari baa wuxuu yihi kharajna lilcumrati cumraanu u baxnay dad bay wada socdeen falamaa nazalnaa oo dee cumro gudashadeed bay u baxeen falamaa nazalnaa markii aan degnay bibadni nakhlata meesha badnu nakhlo la yidhaaho kollay laba nakhla alyamaniya iyo nakhla shaamiya sheegaane waa midaata cirqi iyo dhawaan dhinacyadeedo xagga madiinaba u dhowey tan bal markaas ay barhkood siday kuba fasireen qaala wuxuu yidhi taraa ayna markaan halkaas soo gaadhay baa saciid baa waxaa le saciid ibnu fayrus ama abalbakhtari taraa ayna alhilaala bishii baanu istusnay oo halkan wuxuu kuba sharxayaa inay dee malaa dee aad baanay u muuqan oo isagu siduu kuba sharxay tara ayna danna waa takalafna nadara ilaa jihati waxaan isku kalifnay bal xaggiisi inaan eegno inaan aragno dee waaba san oo in male aad bay uga muuqatee waanu adigu barhkood baa barhkii kala tusaya ama waxay u kulmeen un siay bishii u arkaan ay u eegaan bishu bil muuqatay ahayd faqaala bacdu lqowmi male aad baabay u dheeraydo dee markaa habeenkii ka horreeyana may arag oo waa habeenkii bishu inay belato filayeenoo dadka qaar baa yidhi huwa bnu halaatin waaba bil saddexaad bishani wa qaala bacdulqowmi qowmka barhkoodna waxay idhaaheen huwa bnu leylatayn adigu waa xagga inuu aad ay u dheerayduun meeye waa bilabaad bay barhkoodna yidhaaheen qaala wuxuu yihi falaqi falaqiina bna cabbaasin waxaanu la kulannay cabdullaahi bnu cabbaas baan la kulannay faqulnaa waxaanu ku nidhi inaa ra'ayna alhilaala bishii waanu aragnay faqaala bacdu lqowmi huwa bnu halaatin bishu waxa weeye waa bil saddexaad buu wa qaala bacdu lqowmi huwa bnu leylatayni hilaalkani waa dee waa bil labaad baa markaa barhkayeena yidhi adigu bil muuqatoo daahiray ahayd faqaala wuxuu ihi aya laylatin ra'aytumuu habeenkee aragteen oo habeenka aragteen habeenkee buu ahaa qaala wuxuu ihi faqulnaa waxaanu nidhi laylata kada wakada habeenkii bay magacaabeen oo habeenkaasaanu aragnay faqaala ibnu cabaas baa wuxuu yihi ibnu cabaas baa wuxuu yihi ina rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalama qaala rasuulkii ilaahay baa yidhi ina allaha ilaahay maddahu balsan baa riwaayadeenna nuskooyinka oo dhan iyada biduuni alif baa halkan dhacay riwaayada ama dariiqa inoo dambeeya riwaayada labaadna nuskooyinka dhammaanteed amadahu baa dhacay kollayna halkan macno keliya ayuunbay wada yeelanayaan walow dee imaka amadana haddii ay min alibdaad ay tahay ziyaadin bay noqotaa madda oo kalena waxa weeye iyadu dee fidin wax la fidiyo ama taasoo ay markaas ayay noqotaa duul macnihii bay faa'ideynaysaa laakiin way isu imanayaanune ilaahay baa u ziyaadiyey ama uga dheereeyey xagga muddadan dee aanay dhac ahayn ay muuqanayso liru'yati aragtidan la arkaya liajrigeed eh fa huwa isagu lilaylatin wuxun baaba uu xukumkii yahay dee axkaamtina idiin bilaabmaysaa lilaylatin habeenkii ra'aytum ayunbu fa huwa hilaalkii lilaylatin wuxuu u sugnaaday lilaylatin habeen ra'aytumuu habeenkaasaa isaga dhexdiisa aragteen kaasunbaa ah idinkow ah kaasun baad tirsanaysaanoo macnuu waxa weeye kibarkan ay istidhaaheenba mala caawa bishii may bilan caawa ama dee habeenkan hortiibay bilatay waxba ictibaar ma laha in allaha maddahu liru'ya habeenkaasun baa dee bal aragtidii iyo axkaamteedii iyo wixii halkaa kaba bilaabmayey uu idiin bilaabmaya taas baa ibnu cabaas yidhi in allaha qad amadahu liruya qad maddahu liru'yati waa nuskooyinka hore waa biduuni alif waa tan dariiq labaad xadaثana abubakr bn abi shaybata qaala xadaثana gundar can shucbata xa وxadaثana bn الmusanى wbn bashaari qaala xadaثana mحamed bn jacfari qaala akhbarana shucbat oo mحamed ibn jacfar ayaa isagu waa gundar waana kii riwaayadii hore ku sugnaa un halkan oo gundar abubakr bn abi shaybana mxamedun buu ka wariyey waa gundar labada mxamedna waxay kaba warinayaan isagii une marna ismigii baa la sheegay marna laqabkii qaala akhbarana shucbata lakin tareeg can shucbata bay ahayd riwaayada abubakr tan dee waxaa meeshii siqadii samaacayd akhbarana shucbatu can camr bni murata qaala camr bni mura wuxuu yihi samictu abalbakhtariyo halkii dee xusein ibnu cabdiraxmaan ayuunbaa meesha ka baxay oo shicbaa halkiisii maka kuba sugan oo maanta kaba warinaya camr ibnu mura waana taa nidhi xusein iyo camr ibnu mura waa isla daba qaba oo min baabi riwaayat alaqran bay taa hor ahayna laakiin tani maaha qaala wuxuu yihi markaas samictu abalbakhtariyi baan maqlay qaala isagoo yidhi ahlalnaa ramadaana wa naxnu bidaati cirqin kollay banu nakhlahana waa ku dhowaa uun annagoo halkaa ku sugan ayaa bishii ramadaan ay noo bilatay macnaa ahla lanaa ramadaan weeye dee ahalla bilxaji oo kale markuu dhawaaqa talbiyada sare ugu qaada iyo waa tan ihlaal laba yidhaaho dee bishii marka la arkana kol la yidhaha bilay bilkhayr iyo kol bishii way bilatay dhawaaq la qaadayo sare loo odhanayo ayaa jiro tan bay ihlaal u yidhaaheen bay kaba cabiraan bisha dhaladkeeda oo kale dee waatanoo dadkii way dhawaaqaanba ama waa la hadlaa markaa bishii ay muuqato ama laba arko macnaa bishii baa noo bilatay un weeye rabadaan baa noo bilatay oo aanu aragnay walxaal naxnu bidaati cirqin daatu cirqi aanu kuba suganay waana ta aan lahayn badnu nakla markaa hore una yidhi badnu nakla naklo kaloo dhinacan daa'ifiya baa jirtay oo tii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh markii uu daa'if tegay ee uu kaba soo laabmay dee uu rasuulku isagoo kuba tukanayo jinkuna ay qiraa'adiisa maqleen taas baabay ahaydba laakiin tani waa xaggii daatu cirqiya dhinaca madiine iyo waa mid kale oo waa taa midna yamani bay ka cabiraan midna shaamiyay kaba cabiraane waa tii dhinaca shaam ujeedadu waa dhinaca ayay kaba xigtay dee shaam xaggeedii ma jirto madiina way kaba sokaysaa xagga makey kasoo xigtaaye fa arsalnaa rajula nin baanu dirnay ila bni cabaasin radia allahu canhuma yas'aluhu bishii bay isku qabteen oo yidhaaheen bishii malaa caawa may bilanba oo markaa nin baanu dirnay ibnu cabaas baanu u dirnay isagoo weydiinaya bal xadiidku waa xadiid keliya riwaayadii hore waxay nooguba sugnayd falaqiina bna cabaasin ibnu cabaas baan la kulannay halkanna waxaa inoogu sugan faarsalnaa rajulan ila bni cabaasin inay cid direen oo malaha hadday banu nakro joogeen daatu cirqiyo loogu tagay ibnu cabaas iyo bal waxa weeye cid baanu uba dirnay sindibaa wuxuu raximah llahu tacaala yidhaha qowlkoodaa hore uu yihi laqiina bni cabaasin laqiina bna cabaasin ee riwaayada hore inooguba sugan ayaa wuxu uhi wuxuu ixtimaalayaa inuu majaaz yahayo dee ciddii ay direen ninkan ay direen markii uu la kulmay ina iyagu xaggooda ka socday taas kulankoodan la sheegayo u leeyahay ibnu cabaas baan la kulanayba arrintu ay cibaaro ka tahay ama macnuu yahay dee ninkii aanu dirnay ee rasuulka iyagii ahaa ayaa la kulmay oo markaa falaqiina bna cabaasin baa macnuhu majaaz ahaan oo rasuulkoodii la kulankiisiibuu kaba dhigay inay iyagu laba kulmeen waxaa kaloo muxtamil uu yidhaahaa dee markii hore cid ay direenba haddana dee jawaabtaas iyaday uba timi dib ay meeshan ugu soo gaadheen oy ulaba kulmeen oo labada xaalaba ay dhacday oo diritaankooda horeeyey iyo inay dee dariiq baa lagu wada jiro la arkaa makana in loo soo wada jeeday ay markaa halkaa ay dib iyagii ulaba kulmeen waa adigu taasna waa ixtimaal oo dee waxa weeyaan bal labada ixtimaalba way muujiyaane marka haddaan saan idhaahno waxba munaafaat iyo isburin ama is-anfin labadan riwaayeen hayna kama dhaxaynayso sidaasaan kuba jamcinaynaa labada ixtimaal faqaala ibnu cabaasin radia allahu canhuma ibnu cabaas baa wuxuu yihi qaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam in allaha ilaahay qad amadahu waa ziyaadiyey bisha oo ama muddoha noqotay intaa uu joogaya inu hore u dhicinoo dee muddo uu isagoo hadda bishii waktigay bilatayba ah mar dambe dee inta ama cadcaadii in badan intuu kaba dambeeya ay muuqato uun iyadoo habeenkaasi habeenku bilanayaba ay tahay ama xaggan dee ziyaado isagii aad moodo inuu intii horeba kaba weyn yahay ilaahay waa ziyaadiyey uunoo liru'yati aragtidiisan laba arkaye waa ujeeddadu habeenkaasu baydun idin xukumkee dee haddaanay caddaan oonay sugnaan inuu dee habeenka habeenkii ka horreeyey bilato cid kaloo kaloo aan laba helin dee shahaado kale aanu inooguba sugnaanin macnaa waxa lama eegaya kibarkan ama lama eegaye waa bishii waa habeenkaasba axkaamtii iyo wixii inagaga xidhnaa ay noo bilaabmayaan bishaasnama habeen sidaasay kusoo gelaysaa fain uqmiya calaykum haddii laydinkaba qariyo faakmilu lcidda rabadaan bay markaa soo gelaysay de waa shacbaan tiradeedii buuxiya de rabadan tiradeeda in la buuxinayana waa taa horaan soo sheegno macnaha xadiisku kibarkan iyo sikarkan ma ictibaarinayna aragtidii unbaa xukumkii iyo wixii axkaamee kuba xidhnaa inooguba bilaabmayaan baabu bayaani macnaa qowlihi salى اllahu عalayه wasalam shahraa ciidin laa yanqusaani waa xadiidka lafdigiisii bal wuxuu u baabaysan yahay rasuulka ilaahay qowlkiisii uu yihi salawaat ullaahi wasalaamu عalayh laba bilood oo ama ciideed oo dee iyagu marka ama laba bilo laba bilood oo ah bilo ciideed laa yanqusaani ma dhinmayaan ma nuqsaamayaan xadiidkan ku arki doonaa macnaha xadثna yaحyى بن yaحyى qال أخbarana يزيد بن زurيع عan khالd khاldku waa khالد بن مهrاn الxdا abالmناaزل weeye عan cabدiلرحمن بن أbي بkrة عan أbيه رضي الله عnهم cabdiرحمن بن أbي بkrtana horeynu usoo maray waa taaبici weyn waliba isagu waa nin weyn abيna waa صxaabigii jlيilka نufيع بن الxاrث ama abu بkrata weeye bal taasba weeye waxaana yidhaahaan culimadu cabdiلرحمن بن أbي بkrta waa basro inay waktigii markii ciraaq la furtay ee dagaalkii qaadisiye dabadeed iyo mada-in iyo dhulkaa la wada galay reer faris horta bal ciraaqdaa laga saaray muslimiintii dee lama soo laamayno ayaa labadan magaalo la degay kolley toddobiyo tobankii sideed iyo tobankii hijirada iyo kuufa iyo basro waa khilaafadii cumar markaa basro oo kale ilmakii ugu dhashay dee magaalo markaa la degayhayd oo la dhisay oo dagaalka qaadisiya dabadeed iyo adugu markii madaa-ini horta kulley dhulkaa ilaa madaa-inna markii dee adugu muslimiintu ay la wareegeen bay ahayd be waa awalu mawluudin bilbasra ilmo basra ku dhasha oo muslimiintii degtay uma dhasho dee kii ugu horreeyey bay yidhaahaan waa sida cayniyo uu yidhaha saaxibu cumdat alqarin oo markaa dee waa nin taabici oo intii labaatankii hijrada horteed buu dhashay bay markaa macnuhu yahay عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال شهر عيد وعيد لبadeeda بilood لا ينقصاaن ma نqصaamayaan ma dhinmayaan waa kuwee labadaa biloodna رaمaضان وهma labadaa bilood رaمaضان وذuالحiجaة waa رaمaضان iyo بiشha ذuالحiجة xدثنا أبو بكر بن أبي شhيبة قال xدثنا معتمر بن سليمان عن إسحاaq بن سويد وخالد عن عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد عيد labadeeda bilood laa ينqصاaنi في xadيiثi khالد شهر عيid رمضان وذuالحجة bal xadيiثku waa xadيiثkan keliyaba bal markaa waxa uu macnuhu yahay ama dee lafdiguu yahay laba bilood oo labadooduba laba bilood oo ciideed ihi ma nuqsaamaan markaa dulxija waa saxo waa bil ciideed oo ciiddu dhexdeeda ay ku sugan tahayba waa tan maalinta tobnaad ramadaanse dee inay ciiddu waa shawaal bay ka mid tahe ramadaan ka mid maaha waa awalu yowmin min shawaal baa ciid noqota markaa bil ciideed ma aha ee waxay culimmadu yidhaahaan waxa iyadii la yidhi dee waa dhowida ay u dhow dahay oo had iyo goor shay waxa u dhow xukunkiisa waa la siiyaa dhinac kalena ciidanba waxaa dee loo jideeyey cibaadadan weynee ramadaan lalaba imaniyo soomkii ee dhammaatay taa khaatimadeed baa laynoogu jideeyeyba oo sababteedan baaba iyaduna ramadaantii kuba xidhan oo dadkan ciidayaa waa cibaadadaa weyn baa u dhammaato ciid loogaba dhigay marka umuurahaas baa bil ciideed loo yidhiye dee bishan markaa ciidu ay ku sugantahay waa shawaale ramadaan maha taasi waa xagga lafdiga xagga macnaha ma nuqsaamayaan macnuhu muxuu yahay culimada qaar baa waxay kaba dhigeen ma nuqsaamayaan tani inaanay labadaasi dhidmin oo laba bilood had iyo goor ay buuxsamaan uun laakiin taa waaqaca iyo wujuudka ka hor imanayo diidaya weeyaan oo in badan baa la arkay iyagoo dee dhiman ama rabadaanba waabay xataa ti uu roodo rasuulka ilaahay intuu soomay ee nuqsaanta lahayd baa aada ugaba badnayd intii uu taam yeelay bal taasi markaa waa qowl fog bal taasa lama yidhaaho lama bacd alculamaa ayaa waxaa iyaga qowlkoodu yahay waana kolley bukhaarina nuskhooyinkiisa qaarkood bay dhacday ama riwaayadkiisa qaarkood marka leega ruwaadiisa qaarkood ay noo soo naqlisay barhkood waxaa dhacday qaala muxamedne laakiin nuskhooyinka qaarkood axmed baa dhacay waa in badan oo riwaayaadkiisa kaba mida marka leega waxaan uga jeedaa riwaayaadka kuwa isagu soo warinaya maaha kitaabkan baa dee duruq leh lainoogu soo gudbiyey riwaayaad buu inoogu soo gaadhay farabri inta badan ha wada galeenbe laakiin kuwa aan gelina way jiraan marka riwaad kala duwan oo tan aynu ama shuraaxda ku aragnaa ama mutunta qaarkood hawaamishta sarkhasi iyo imaka mustamli iyo kushmihani iyo karima iyo dadkan abudar iyo de waa waa ruwaad ka dambeysay waa dadkii kitaabka inoo soo naqliyey dabdiyey taxriiriyey laga soo naqliyey ee inoo soo gaadhsiiyey bal marka la eego ruwaadiisa in badan kamid ahba waxaa dhacay barhkoodna axmed in adigu m axmed baa dhace lakiin barhkood ba axmed dhace nusqooyinka qaarkoodu oo macnuhu waxa yahay axmed ibn xambal in layo qowlku markaa muxuu yahay labadoodu ma wada dhinmaan haddii ramadaan dhimanto dilxija way buuxsantaa bal taasna bacdigood baa le laakiin taasna waxay culimadu leeyihin de waxaa la arkay iyadana iyaday ramadaan dhinayd oo ay dilxijana dhimantahy haddii aan laba sanadood la kala odhan de oo laleeyahay de hadday dilxija dhimanto oo ay dhin markii hore dhinayd ramadaanta soo socotaa buuxsanaysa waxa taas laakiin de iyadoo ay ramadaan dhinayd oo dilxijana ay dhimantay taasi iyadana waa wax la arkay oo bal taasna waa qowl qowl saddexaad baa jira waana qowlkan kolley uu leeyahay isxaaq ibnu rahawey halkana sharaxa uu imaam nawowi de halkan uu yar bastinayo waana qowlka imika meesha jira xadiidka lagu fasirayo ah labada bilood cibaadaad waaweyn baa kuba sugan khayr badan bay leeyihin oo dee mid kastaba labada faridee waaweyn baa labadoodiiba ku wada sugan marka haddii ay xataa xisiyan ay u dhidmaan ay sagaal iyo labaatan yihiin ajrigoodii iyo fadligii waa arrin aan xalayna soo sheegnay ma nuqsaamayo isma dhimayo oo macnaa waxa weeyaan fadligan imika ramadaan oo kale man qaama ramadaana imaana waxtisaaba gufira lahu ma taqadama min dembi man saama ramadaana imaana waxtisaaba gufira lahu ma taqadama min dembi fadliga caynkaasi tafsiil ahaan maalin maalin uguma xidhna ee waa majmuucan bisha bishan baa fadligaa leh marka bisha hadday sagaal iyo labaatan noqoto hadday soddon noqoto ajrigii iyo fadligii waa taasoo ina isma dhimayo ee ma nuqsaamayo weeye dulxijana waa saas oo kale oo dee dulxijo kolkol baa waxay soo gelin karaan haddii dee khada dhaco maalan khada aan tafsiir xaggii kaba iman dee bishii baaba dee waktigii la eegaya oo kaleo dee bal maalan bishii oo malaa bilatay ayaaban la ogaan qarsoontay oo habeenkii bilabaad baaba kow laga soo qaatay dulxijo inay tahay ficlan markaa waxaa la joogsaday maalintii tobnaad baa la joogsaday maalintii sagaalaad markaa khadaabaa dhaco lama joogsan maalintii ciidda noqon lahayd ama se thaamin baaba la joogsaday oo habeen aanay bilan baaba dee bilasho loo qaatay ama waxyaalo shahaadaha kuma sugnaato dee shahaadadiina kolkol baa khada ka iman kara laakiin dee sharcigii waa sababtaa la aqbalayo markaasaa iyadoo inay taqsiir iyo ihmaal ahayn ayaa wax noqotayba khada uu qofkii inuu u dhacay iyada taasna ajrigii iyo dadkii way leeyihin waxoodi uu dhammaanaya inama nuqsaamayso iyada taasoo nuqsaani xaggaasna kaba imanayso bal markaa labada bilood fadligii iyo thawaabkii iyo ajrigii ay lahaayeen ama tiradu ha buuxsanto ama ha dhimantee waa halkiisii uu dhan yahay oo ajrigani wuxuu ku xidhan yahay ku tacalluqaya ashahr ee maaha tafsiil ahaan yom yom iyadoo loo xisaabinayo hadhow markaa la idhaha dee tii sagaal iyo labaatanka ayd baa ka ajri yar tii soddonka ayd la idhaha ka ajri yar me waa isla mid kolleyna waa macnaha imaka halkan waana macnaha uu leeyahay aلsawaab almuctamad waana qowl isxaaq ibn rahawi iyo salafka bacdigood ay dhahaayeen oo bal waa kan imaka kuba sharxayna xadiidkii macnaa fadaaishaas oo dhan waa inoo xasilaysaa ama ha dhinaado ama ha buuxsamo bau bayaani ana dukula fi sawm yaxsulu bطuluuci اfajri وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك وترجمة اسكدير لكن حديثة اسكديران doonta waxaan ترجمada inoogu sugana dhamaan way ku wada imanayaan marka wuxuu ihi bab bayaani أن الدخول في الصوم wuxuu u baabaysan yahay cadayntii la cadaynayey gelitaanka soomka la gelaya ujeeddada ruuxa waktigii uu afxidhmay ee afxidhanaya uu bilaabmayaa yaxsulu inuu xasilayo biduluuci اlfajri waaga berigiisa inuu kuba xasilayo wa ana lahu lakla inuu u sugnaaday shaksigii inuu wax cuno iyo wagayrahu waa waxyaalihii kale aan akli ahayn ee muftiraadkii ase haweenaydiisi u tago ama isagoo xaabayata xataa yaluca alfajr habeenkii oo dhame waa maxal dee taasi ay u banaantahay meel soom ma aha ilaa waagu uu kaba beryayo bal taas buu u baabaysan yahay waxaa kaloo u baabaysan yahay wabayaani صifati fajri bal fajrigan aladi fajrigaasoo tatacalaqu bihi axkaamu axkaamta ay ku tacaliqaysa sifadiisa uu leeyahay cadaynteed waayo laba fajri baa jiro kan saadiq iyo kaadib oo kale fajrigan haddaba soomkiina uu ku bilaabmayo in salaadiina ay xalaal ku noqonayso ama dee ay ku gelaysa waqtigeedii salaadii subax tilmaanta uu leeyahay iyadna caddaynteedii la caddaynayay taas buu u baabaysan yahay min adukhuuli fi sawma alaxkaamtii tatacalaqu bilaxkaam min adukhuuli mintu waa tii bayaaniyada ahayd marka axkaamtan ku tacalluqaysa ay bayaan u tahay oo axkaamtii baa maxay tahayba waa min adukhuuli fi sawmi gelidii soom la gelayay وduخuل وqti صلاaة الصبحi وغayri dalika wixii aحkaami halkaa kaba ratimaya adugu waa xadiiث xooga ayay noqon doontaa waa baab iskaba dheer buu noqon doonaa in shaء allah haddaan balgaarhsiin karo waan isku dayaa inaan wadno adugu baabka dhamayno xadaثna abubكر بن أbي شhaybة qال xadaثna cabdاللahi بن إdrيس عن حuseين عن الشhعبي عن عadي بن xاaتم رضي الله عنه qال أنه qال bal taraajimta kuma sii joogjoogsan doono waayo dadku waa dad inagu soo noqnoqda xuseynna waa ninkan aan hayne xuseyn ibnu cabdiraxmaan la yidhaahn leenahay waa sigaara taabiciin kolley aakhira cumrihiina ikhtilaad baa ku yimi bukhaariyo muslimna axaadiistiisa way wariyaane dee raggii qabla alikhtilaad ama qabla tagayur wax ka wariyena way ka wariyaan qolooyinkii dabadood ka wariyeyna markay isaga kaba warinayaan kolley axaadiis ay ogyihin in mutaabaca ay tahay ama lagu raacay la ogya xadiidkiisii uu dabdiyay inay tahay ayay dee bal masalan kaba wariyaanba shacbina waa imaamkii macruufka camr ibnu sharaxil wuxuu ihi saxaabiga jaliilka cadiy ibnu xaatim radia allahu canhu qaala anahu qaal lamaa naزlat markay soo degtay xataa yatabayana lakum اlkhayd اlabyadu min alkhayd اlaswadi min alfajr wakuluu washrab dee waxa weeyaan cuna oo caba xataa yatabayana ilaa uu caddaanayo lakum idinka alkhaydu khaydkii alabyadu caddaa min alkhaydi khaydkii alaswadi madooba uu idinka caddaanaya min alfajri ah khaydka cad buu bayaan u yahay amaa khaydka madow dee waa baabiliktifaa loo gooyo waa habeenkii buu noqonaya ama sawaadkii waa caddaankii dee waaga berigiisa iftiinkii muuqanayay madowgii habeenimo uu ka soocmayo cunitaankiini iyo wixii cabas iska wata markaa laakiin dabadeed uma atimu siyaama ila leyl aayaddaasi markay soo degtay ayaa qaala lahu ay qaala linabiyi salى اllahu عalيه wasalam cadiy bnu xaatimin cadiy bnu xaatim baa wuxuu ku yihi yaa rasuul اllahi rasuulki ilaahay ow inii anigu ajcalu waan yeelayaa taxta wisaadatii iyo barkintayda hoosteeda ciqaalayna laba dabar ciqaalan dabr abyada cad iyo ciqaalan ciqaal waa xarigan dee geelaya lagu dabro ciqaalan ciqaal aswada madow oo waxa weeyaan waa laba xadrhigoo midna madow yahay oo dee malaha waxaan laga soohay baaba kolkol xadhkahooda hadduu doono shacr iyo dhogortan iyo waxaasay kaba soohi jireen oo dee dhogor madoobay noqon karta iyo mid cad buu adigu labadooda ayuu barkimada hoos gashanayay si aanu meel dheerba oo dee kolba isagoo iska jiifa kolfalaanu u eego maxaan taa u yeelayaa carif waan garanayaayo alleyla habeenka waa si aan u garto habeenkii mina nahaari oo dee labadoodu markaan midabkoodiina aqalku iftiin kala ma laha waa aqalkaa madow iyagina waa kane laakiin iyagaa midna cadye midna madowye inta habeenku madowye dhulku madowye labadii ma kala muuqanayaan laakiin aqalka iftiinka markuu soo gale dee iftiin meeshu yimaado ayaa midabkii u kala muuqanayaan haddaba wuxuu leeyahay habeenka iyo maalintaan ku kala garanayaayo ilaa aad ii kala cabaadaana oo midabkoodaan kala gartana waan iska cunaan iska cabaa taas buu ku yidhi faqaala rasuulu llahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi ina wisaadataka wisaadadaadu barkintaadu la cariidun mid ballaadhan weeye bal imaka markii hore taxta wisaadati way taalay halkana ina wisaadataka iyo la cariidun nusqooyinka qaarkood waxaa dhacay ina wisaadaka la cariidun iyada markaa dhib ma laho dee wisaad iyo cariidu way iswaafaqsan yihiin laakiin marka wisaadataka la idhaha dee waxaabay keenaysay daahirkii luqadu u keenayey in la idhaha ina wisaadataka la cariidatun oo dee la ta'niisiyeyna lafdigii waa lafdiga mu'anasihe nusqooyinka qaarna ama in badanna tani way dhacdayba ama nusqooyinka qaarkood way dhacday ama bal riwaayaadka qaarkood marka waxaanu leeyahay un wisa riwaayada inoo dambeysay wisaadun ay kuba timin bay tani la macno tahay oo arrinku waxa weeyaan un wasfigan ah dee khabarna dhacaye dee lacariiduntan ayaa wuxuu u laamayaa un macno ahaan buu ugu laamay lafdigan kaba horeeye uu khabarkiisa isagu yahay lafdi ahaan maaha ujeeddadu wisaada iyo wisaad baa isla macnaa marka xaggii macnaa iyadoo la eegayaa lafdigii cariidun ay timi oo markaa waxa uu u laamay un ama uu daabolayaa mudaabaqaynaya waa xaggii macnaha ilaa cala lafdi maaha xagga wisaadadna almkhada weeye barkinta yidhahan lakin alwisaad markay yidhaahaan oo wisaada ee wisaadaat iyo wasaa-idba way ku jamciyaan lakin wisaad haddii la yidhaaho waa kulu ma yutawasadu bihi wax kastoo la barkado xataa ciid haddaad ururiso odbarkima ka dhigato wisaad waa la odhanaya markaa taasta kitaab oo kale kutub loogu jamciyey wisaadka wusud kuma jamciyaan oo waxay leeyihin waa kulu ma yutawasadu bihi min qumaash maxaa khada iyo dee barkimadii un waxaan loogu talagalay haddaad maradaada ururiso haddaad ciid urursato haddaad wax kala barto kulu ma yutawasadu bihiba wisaad waa la yidhaahaa bal imakaase dee labadiiba de imaka halkan waa wixii u barkaniyin bay wuxuu yihi haddaba barkintaadu way ballaadhan tahay inamaa huwa sawaad leyl waa bayaad nahar waxaan loo jeedaa waa habeenka madowgiisa iyo maalinta cadaankeedee maaha xadhka iyo in labadoodu khayd abyad iyo khayd aswada ee khaydkan abyadkaana bayaadkii maalinnimaa macnuhu yahay khaydkan aswadkiina waa sawaadkii habeennimo inay labadaasi kala muuqdaan kala soocmaan weeyaane san adigu aada u qaadatay eed u fahamtay ma aha taas buu idhi bal xadiid baa inoo dambeeya sahl ibnu sacad horta xadiidkan kaasi inta inaan gaadhin oo waayo isla macno xagga tafsiirka waan labadooda waan isla wada dhibdhiganaha sharaxa arrinta cadi baan leeyahay cadi ibnu xaatim horta waa saxaabi jaliil asxaabtii rasuulka ilaahi kaba mid ah markii xataa rasuulka ilaahi wafaadkiisii dabadeed carab intoodii badan ay ridowday iyagoo weliba bilaadoodu ay durugsanayd reerday oo dee ay durugsanaayeen oo dee meeshii ay degi jireen aad bay madiine ugaba fogeyde haddana iyadoo hareerahoodii laga wada ridoobo dadka qaar isagu islaamnimadkoodii way kuba sugnaaday isagiyo dee ciddii atbaacdiisa ahayd oo waa dadka waana saxaabi jilay aabihiina waa ninkii macruufka ahaa ee deeqda lagu yaqaanay carabe kuwa shuuroobay ama xaatimu day oo de waa ninkii adigu mala carab dadkii ku magacaba kula magaca baxay un deeqsinimo ninkii ugu magaca dheeraa ay rag kale oo iyaguna ku dhadhawaa way jireen laakiin de waa xaatim waxaan filayaa dee arrintiisu way tatawaaturto laba idhaa hooyadiina mala sidoo kale ayay ahayd bo de waxaan filayaa shucab ulbayhaqiya waabay kuba sugan tahay oo magaceeduna waa kuba sugaye iyaduna xoolama way lahaydoo way deeq badnaydo waxeed oo dhan bay bixin jirto markii dambea walaaladeed u tashadeen oo yidhaaheen bal waxaan aan kaba qabano meel bay ku xidheen oo cunto un baa la siin jiray quud ah way gaajaysiiyeen sanad markii saa ku haya waxay israyd dee gaajada iyo markay taas dareento taasi laxejeclaha ku keento xoolaheeda ha ilaashato maalintii ay soo daayeen oo in mala aha la-aan ay yidhaaheen bal oo kaasi hayso ayay markii dambe gabadh markii hore u iman jirtay uba timiyo intii bay wada wax baahi u sheegeen sa way wada siisay tidhi waa kanoo waan gaajooday muddo e markaa gaajadaasna waxay dareensiisay ruux gaajoonaya inaanan celinba way kaba sii dartay mata xaatimna wuxuu ahaaba dee ninkaasi bal hadda waxaan leeyahay cadi baan ujeedaaye waxaa kutubu siyar inoogu sugan islaamkiisu inuu sanadii sagaalaad ee hijirada waayo markii hore nasraaniya ayuu ahaa ama sanadii tobnaad ee hijirada markii islaamku waa faafay ee fadxuma ka dabadeed soomkana waxaa la jideeyey dee min awaail اlhijra ama sanadii labaadba kolleyna dee aayaadkan soomku waktigaa soomka la jideeyey ama la farad yeelay bay soo degeen marka aayadda nusuulkeedu waa horeeyey cibaaradiina waxay noogu sugan markay aayaddaasi soo degtay marka la eego dee laba mid bay noqon in la yidhaha aayaddan gaar ahaanteeda walow aayadkii kale soomku ay hore usoo degeen ayaan iyadu mar dambe soo degto kaba dambayso taasna aad bay u baciid noqonaysaa waayo axkaamaha kuba xidhan daraaddeed waana inoo dambaysaa kuwo kale oo sahl ibnu sacado inooba warinaya waxay bal markaa halkan si ay arrinka ugu tawjiihiyaan culimadu ay kuma fasireen meeshan in waxyaalood lama naزlat hadihi اaayaة waaslamtu inta aan qadarno oo markay aayaddaasi soo degtay hortiibay soo degtay mar hore en soo islaameen rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh uba imi ayaan ficilkan laba yimi oo isaga markaa min alfajri dan inoo dambeysa inay aayadda aanay laba socone mar dambe bayaan ay usoo degtay iyo wixii maqsuudkii loo jeeday markii dadka qaarkood si kale ay uba qaateen ama macnahan isagu kaba fahme ay kaba fahmeen isaga markaa way jirtay ee waanu isagaan arrinkan hagaag u fahmin waxaa la arkaana luqadiisa marka la eega reer ahaan inaanay alkhayd alabyad iyo alkhayd alaswad habeenka iyo maalinta loo isticmaalo waayo carab barhkood baa taa uba isticmaali jiray luqadooda kuma sugnayde bal markaa waxaan leenahay arrinku waxa weeye intii uu soo islaamay dabadeed iyadoo aayaddani soo degtay buu u fahmay uun in khaydkan loo jeedo dee waxaa ama xadhig iyo wax laba mida oo dee labada midab kala lahoo kala muuqanayo markaad kuwa kala garato in waktigaad soomaysay uu bilaabmayo emaha macnuu aayaddani inay markaa isagoo islaamkiisii ama isagoo muslima ay soo degtay iyadoo taas maaha xagga cibaaradan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh ina wisaadaka ama ina wisaadadaka la carid uu kuba yidhina macnuhu barhkood baa kaba dhigay inuu dee inaka lacariid اlqafa riwaaye bukhaari baaba ahayd inaka ladahmuna lafdi bay kuba timeen barhkood baaba ah kaba dhigay si wuxuu markan dambe rasuulku balaadadiisa iyo waxyaalaha tilmaamayo lakiin culimadu taa way diidaan walow markii dambe dee taasi wax iska mashhuura inay noqotay cibaarada in loo isticmaale waxaa macnuu yahay waxaa maqsuudku wuxuu ahaa sawaadka habeennimo iyo cadaanka maalinimo haddaba waxaan loo jeeday asawaadu leyl iyo bayaadu nahaar haddii barkimadaadu ay tahay mid qarinaysa oo labadu ay dee barkimadaada hoos gelayaan oo barkimadaadu de waxay noqonaysaa barkimo ballaadhan oo ufuqi oo dhan wada gaadha oo adiguna markaa taasay noqon dee arrinkiina ma aha taas wixii loo jeeday waxaa loo jeedaa waa sawaadu leyl oo macnaha barkintaada ujeedada hadday xaaladu tan tahay oo imaka khaydkan abyadka khaydkan aswadka barkimadaada ay hoos geli karaan de waxay noqon barkimo dhan oo dheer oo ufuqa wada gaadhaysa dee taas barkimadooda intaa gaadhana waxaa ka dhalanaysa taas qadaadkan la saarayo ama dhinacan la saaraya mid isaguna intaa leeg inuu yahay taas baa macnuu yahay maaha wax kaloo la ishaaraye macnuu waxa weeye saad u qaadatay maaha waxaa loo jeedaa un waa habeenka iftiinkiisa iyo habeenka madowgiisa ee maalinta iftiinkeeda markaa idin kala socmaan markaasaa ah adee afkiina xidhanaysaan soomkiina uu idin bilaabmaya bal markaa intaa wixii dhaafsan waxaa inoo soo socda xadiidkan kale xadaثna cubayd الlahi بn cmr الqawaririyu qala xadaثna fudayl ibn sulayman qala xadaثna abu xaazimi qala xadaثna sahl bn sacdi qala anahu qaal bal abu xaazim اأcraj abu xaazim oo abu hurayre ka wariyan hore inuu soo maray kana in badan oo hore waan soo aragnay salamat bnu dinar baa ninkan la yidhaah sa halkaa kaa kale salmaan la yidhah waa nin kala weyn oo ninkan baa ka yar ninka waa sikaaru taabiciin nin caabidoo zaahidan oo waa ahaa sar ibnu sacadna asxaabtii rasuulkii ilaahay ee madiine kuba dhimatay meerhkii ugu dambeeyuu ahaayo ee barhkood baaba la yidhaha ama kutub kala duwan bay kuba sugantahay isagaa wax madiine ku dhinta ugu dambeeyey walow dee laba kaliya la magacaabi karo lakiin nin baa inagu cusub caawa waa fudayl ibnu sulaymaankan hore umaynaan soo arag fudayl ibnu sulaymaan inumayri kolley kunyadiisana abu sulaymaan sida magaca aabihi oo kale abu sulaymaan baa la idhaha waa nin reer basro ah taasba weeye waa nin atbaacu taabiciintii kaba mid a ama sufyaan ibnu cuyeyne iyo dabaqadiisi atbaacu taabiciintii dhexe xaafid ibnu xajar taqriibkiisa wuxuu kaba cabiraa saduuqun lahu khadaun kaiir waa nin run badana ujeedadu maaha dabdi kuma tilmaamay laakiin qalad badan ama khada badan buu leeyahy walow fatxubaari meela ay dhacday waa saduuqun fii xifdihi shay waa cibaaradiisa fatxiga waa nin run badana ah laakiin xifdigiisa ayaan saa ahayn oo de waa nin khada kaba dhacon isagu taasuu kaba dhigay bal waxaan leenahay xaafid martabada uu siiyey waaba balaa uu sii aad buu uxoogeeyeyba e laakiin in badan oo ahlu cilmiga ka mid oo xufaadii kaba mida ayaa ninkan daciifiya oo waa nin daciif oo dee adigu xawaashiisa ta ugu mudani waa daciife laakiin ictibaar buu gelayaayo haddii mutaabaca iyo shawaahid buu usuubadaayo xadiidkiisa ixtijaaj looma qorto laakiin ictibaar iyo mutaabaca waa loo qoraa muslimna wuxuu saddex xadiid buu kaba wariyo mid waa kan iyo laba inoo dambeeye laakiin saddexdaa xadiis uu kaba wariyeyba waa saddex xadiis oo mutaabaco ah waayo imika riwaayo kalea inoo dambeysa oo abu ghasaan moxamed ibnu mudarif ayaa kaba warin doona abu xaazim isagaa riwaayada dambe kaba bixi doono waa la raacay labada xadiid ee dambeeyo kitaabka uu ku leeyana waa taas oo kale bukhaarina kitaabkiisa uu ku sugan yahay suu xaafid ibnu xajar kitaabkiisa hadyu saari yidhaaho isaguna uu xushay axaadiidiisii oo wixii lagu raacay uun ee cid kale ay la wadaagsatay ayuunbuu isaguna kaba wariyey markaa dee kolley horena malaa usoo sheegnaye kutubtan saxiixa rag dacafiyi way dhacaane markaa kolley laba wej bay u dhacaanoo midi waa kan aan sheegayno xadiidkan baa cid kale ay la wadaagsatay arrinku markaa maaha iyagu xujo maaha iyo cumdo ee waa mutaabaca iyo shaahid baa loola yimaadaa markaa taasi way dhacda kol kolna xadiid la og yahay inuu waxa weeyaan isagii un ay kaba wariyeen laakiin dad kalaa wariyey oo la wariyo waa la ogyahay xadiidkan cid kale inay la wadaagsatay halkan yaa lagubaba sheeginbe ama sanadkiisa kaba caalisan ma waxa la og yahay dee xadiid dee la ogyahay cid kaleba inay warisay yaan halkan laguba sheeginbe kol kolna way ugaba wariyaan bal markaa waxaan leenaha waa taas laakiin arrin kalea imanaysaan haaliban markay xaaladu tan ay tahay mutaabaco tahay horta waxaa la horeysiiyaa xadiidka cumdada ah xadiidka asalka ah cidda dee xadiidkiisa ay xujada ay tahay ee hiqada xadiidkiisa la horeysiiya dabadeed ba waa horena waa san usoo arki jirnay dabadeed buu yimaadaa ninkii bal xifdigiisu aanu taa fiicnayn ee mutaabacadayd maanta isagu ku bilaabay muslim kolley taasna waxay noqonaysaa sanadkan baa caali ah waa muslim iyo rasuulka ilaahay ama dee bal markaas umuurahan waxaa udhexeeya afar waa asaamiiddiisa ka ugu sarreeya weye ugu tiro yar waa rubaaciyaadkiisi ayuu kaga mid yahay ama ka dambe uu ka tiro badan yahay oo marka caalinimada uu kani caali yahay ka dambena naasil yahay ayaa keentay yar taqdimadan uu soo horreysiiye laakiin de waxay ahayd sii badnayd in horta riwaayada kale la horreysiiyo tan ninka daciifkii uu ku sugan yahay ama ninka la daciifiya uu kuba sugan yahay ay dambayseen mutaabacada ama shaahidka loo la imanayo bal taasi waa intan fudayl ibnu sulaybaani ay nooguba sugan wey marka muxuu yihi qaala lama nazalat hadihi اaayaةu aayaddani markay soo degtay وكلوا واشhربوا حتى يتبين لكم الخyط الأبيض من الخyط الأسود ayaa قاaل سهل baa leh tani waa markay aيaddu soo degtay ma si aynu imaka lahayn عadي بن xاaتم كاaن الرaجuل ninku wuxuu ahaa يأخذ mid قاada waa nin adgu bal dadkaa kaa mid ah waa صaxaabadii buu kaga mid yahay صaxaabadiibuu kaga mid yahay lakin waa dadka ama caraabtiiba ahaayeen hagaag uma fahmin ama carab luqaadkoodaa kala dunaa barhkood alkhayd alabyad iyo alkhayd alaswad way u isticmaali jireen iftiinkaa iyo madowga way u isticmaali jireen kuwana luqadooda ma ahayna waa ninkaan luqadiisaba tani ahayn ee u qaatay daahirkan in waxaa loo jeedaa kan uu yahay uba qaatay oo bal dee ibnu xibaan oo kale saxiixiisa ama kitaabkiisan ayaa tarjama udhigtaa in carab luqaadkeedu ay kala dunayd oo dee ay luqaad kala duwan lahayd oo markaasu xadiidka soo arooriya iyadoy taa tahy oo barhkood baanay in tan aanay kuba sugnayn luqadoodii macnahan in midab iyo lown iyo wax loo isticmaalo khaydkan iyo tan loo isticmaalo marka kaana rajulu yaakudu khaydan abyada khayd cad aba sida xadhig cad oo kaliya khaydun aswada mid madow buu qaadayay markaasuu ama lugta iskaga xidhaya ama barkimada hoos dhiganayay fayaakulu cuntaduu iska cunaya aqalkiina waa u madowyaho aqal buu ku jirayna banaan umuu bixin hadduu banaanka joogo waabay u cadaan lahayn xataa yastabiinahumaa ilaa xataa yatabayana lahumaa wey ilaa de ay u daahiraan weeye ay u cadaadaan midabkooda yastabiina lawnahumaa wey ficilka istabaanana kolley dee laazim iyo mutacadiba uu noqday halkan waa kan isagoo mutacadiya yimi yastabiinahumaa dee istabaana oo kale uu cadaaday macnaha inkashafa wawadax bal dee malaxad boodabaana iyo bayane iyo tabayane iyo istabaane iyo maadadan oo dhan inay laazim iyo mutacadi wada yeelato xataa anzala allahu caza wajala ilaa ilaahay soo dejiye min alfajri oo macnuu marka hore min alfajri soomay degin dad baa markaa labsi u yimi oo san uba fahmay ninkaan luqadiisa hayn iyo dadkii dee aan rasuulka ila agtiisa laaziminen malaafiqi sidaasa aan lahayn markaasaa intayna soo degto fabayana dalika ilah baa caddeeyey oo u caddeeyey wixii loo jeeday inaanu tan ahayne iftiinkaa iyo madowgaa habeenkiiya sii jiray ilaa intay kala muuqanayaan ay tahay xadaثanي mحamed iبn srin الtamimiy وabu bakr iبn isxaaqa qaala xadaثana بn abi maryam wa saciid ibn اlxakam ninkii la odhanayo hore aynu usoo maray qaala akhbarana abu kasan mحamed ibn mdrif qaala xadaثani abu xazim waa kan eegay maka halkan fudayl waa ka maqan yahay abu kasan ayaa ku sugan halkiisii can sahl bni sacd radia allahu canhu qaala anahu qaal lama naزlat hadihi اlaayaةu wakuluu washrabu xatى yatabayana lakum اlkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswad ayuu qaala saal yihi fakaana rajulu ninku wuxuu ahaa idaa araada sooma markuu soom doono rabada waa xidhayay axaduhum midkood fii rijlayhi labadiisa lugoodba waa wuxuu ku xidhayay alkhayط alaswada wاlkhayط albayda adigu waa wax cad iyo wax madow buu kuba xidhayay saa ama khaydba ama xadhigyow xun markaasuu wax iska cunaya de famaa yazaalu markaa kamuu suulahaynba oo markaasoo isagu falaa yazaalu kamuu suulayn yaakulu wayashrabu inuu wax cunuu wax cabo xataa yatabayana lahu ilaa uu caddaado ri'yuhumaa macnaa ri'yuhumaa waa mandaruhumaa weeye waa araggooda iyo mandarkooda kolleyna muslim malaha saddexa wej bay halkan kuba yimay dhahaan mide waa ri'yuhumaa oo waa kan imakaan hayno macnaa waa mandarkoodii iyo araggoodii oo midabkoodii u caddaado axsanu asaasan wa ri'ya oo waa xaggii mandarka ayay taasi ahayd ziyuhumaana muslim way dhacday ama riwaaya way dhacday oo ziyigiina halkan waxaa looga jeedaa ziyigiisa waa midabkoodii u caddaado un waxaa dhacay yidhaahaan oo kale oo malaha barhkood ra'iyuhumaa ama ri'iyuhumaa oo ujeeddadu halkii ri'yuhumaa taa hamsadu inoo sukunsanayd hamsadiina la kasriyo ya-dina ay shidantay laakiin wejkaa wuxuu ku tiriyaa qaadiciyaad inuu qalad yahayoo dee xagga luqada alri'iyu ama alra'iyu waa ruuxan dee qariin jini la socdo oo kale ama la derderee taabic jina leh waa ti dee siirada ay nooguma soo aroortay marka hore kolkol mufaawadaad ay laba gelayeen islaam bal iska aamusiyo rasuulka ilaahay inay dee mar welid ibnu cutba marka ma u yimi markaa cutbat ibnu rabiic oo kale waxyaalihii usoo bandhigay ay kamid ahayd de waxaan aad arkaysaa uu yahay ra-i waxaan waa taabic jin oo aanad iska daafici karin isagana waan ku dabiibaynaa oo lahaa taas ay lahaayeen aanu ku dabi xoolaha iyagaan kugu dabiibeynaaba bal marka waxa weeyaan taasi laakiin taa bal way yar fogeeyaan macnu imaka waa mandarkoodi iyo aragoodii ama midabkoodi ilaa uu caddaado faanzl اllahu bacda dalika intaa dabadeed bacd اlculamaa ba waxay ka dhigaan sanadii inay udhaxaysay de waa rabadoon ilaa rabadoon baabay noqon kartaa min alfajri ilaah baa soo dejiyey intan min alfajri facalimuu waxay ogaadeen anamaa yacni inuu ilaahay ulaba jeedo bidalika uma macnuu yahay alleyla wالnahaara habeenka iyo maalinta iftiinka iyo madowga uu yahay bal taas weeye kolley xadiidka aayadan soo degitaankeedu de malaa takhiru lbayaan ilaa waqti اlxaaja ayuunbay noqotay markii lafsigan iyo ishtibahan dadka qaarkood uba yimi maha dadkii o dhan inay tan ahayd waa dadkii ama aanay luqadooda ahayn ama aan in badan rasuulka ilahi intay la joogeen aan fiqi sidaasay lahayn sida dadkii acraabta ahaa bal markii baa deete bayaankani soo dego waa la caddeeye maha xukun markii hore jiray oo dadka taasi ay fasax u ahayd inay wax iska cunaan ilaa wax kasta caddaadaan oo markii dambena la nasakhay siday bacdigood halkan daxawiya ishaaraan arrinku ma aha ee waa bayaanuun dee waqtigii loo baahdayna bayaankii baa yimi taasba weeye kolley macaanidiisa kalena waa inoo cadiya xadiidka xadaثna yaحya بن yaحya ومحamed بن رمح qال أخbarana layث وxadaثna qتaybaة بن سacيidi qال xadaثna layث عن iبn شhihaabi عan salim بn cabdالlahi عan cabdالlahi وabihi cabdالlahi بn cmr رadي الlahu عanه عن رasuuل الlahi صلى الlaه عليه وsلم qال أنه qاal إna بilaala بilaal يؤdin wuu aadaamayaa bilayli wqti habeena oo weli waagu aanu beryin buu aadaamayaa waa صubحi fakuluu cuna washrabuu waxna caba xataa tasmacu ilaa ka maqlaysaan ta'diina ibni umi maktuumin camr ibni umi maktuum ama cabdillahi ibni umi maktuum labadaba way soo naqliyaan dee waa kanna waa la yidhi kanna waa la yidhi aadaankiisa ilaa ka maqlaysaan wax iska cuno ujeeddadu aadaanka bilaal maqalkaa maqasheen yaanu suxuurtii a suxuuro lahaydeen iyo waxaa idinka hor joogsan markaa aad soomaysaan waqti habeenuu aadaamayaa si waqtigii baa dhow uun dadkii loo ogeysiya siay noo soo socota ilaa bila ibnu umi mactuumo isagu markuu waagu baryo aadaami jiray ilaa kaa kaba maqlaysaan wax iska cuna iska caba duruqda inagu banaan doonta xadiidkan bal waanan wadi doonaa kolley macnihiisana ee waa macnaha cad ee wixii kolba ziyaadoon baan yar eegeynaa xadaثanii xarmalat bnu yaxya qaala akhbarana بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا إلى كم قشان آذان ابن أم مكتوم ننك ابن أم مكتوم آذان كيسا ويسا مركا وغبريه آذان ترين xadaثna بن نmayri qala xadaثna abi qala xadaثna عubayd الlahi can naafic can ibni cmara radي الlahu canهuma qala anahu qaal kana rasuul lahi salى اlah kana lirasuuli الlahi may rasuulka ilaahay waxaa usugnaa salى الlahu عalayه wasalam muadinaani laba muadin waa masjidka madiina marka la eego laba muadin buu lahaayo bilaal wabna umi maktuumin اlأcmaa bilaal iyo ninkii ina umi maktuum ee indhaala ah taasba weyn alacmana kolley dee inay imaka tacyir loogama jeedo ee waa wasfigiisii oo waa tacriif baa looga jeedaa waxyaalaha caynkaasana haddii arrintu ay tahay aanay ceebayn ahayn iyo tamqiis ahayne tacriif ay tahay dee waa banaan tahaybo waatan in badan alacraj iyo alacmash iyo waxyaalaha aan sooba arkaynay alitacriifun tanna waa taas waanu dee waana ninkii dee sur cabasa watawalla an ja'ahu lacma waa ninkay kuba soo degtay xaafid ibn xajar baa waxaa dhacay meel xadiidkan aadaan dhexdiina waa ku soo arooriya aadaan baabu halkaa in badan bukhaari ku keenaa soomna waa ku keenaa taase meelo kalena waa ku keenaa markuu bal ruuxa indhaala shahaadadiisa iyo waxyaalaha kaba hadlaya bukhaari waayo dee waa tafaquhii sii badnaan xaafid بن xajar baa meel waxaa dhacday waa kolley kitaabu الsalaad dhexdeeda halkaa kitaabuladaan oo kale inuu barkood ka soo naqliyey waxaaba dee umu maktuub loo yidhiba dee idhala-aan buu kusoo dhashayoo iyadina dee waa arrinkan maktuub waa wixii dee qarsoonaayee kale la qariyey oo tan baaba isagii loogu kunyoodo waa kaa xaaladiisu ka ahayd markaasu laakiin isagu u fogeystaayo wuxuu dhaa me arrinku waxa weeye bacda bedrin bisanatayn waa beder dabadeed laba sanood mar laga joogo ayuu indhabeele may arrinku taa maaha waana arrin xaafidil kaba dhacday kolley ibnibaste waa saddexa mujalladii hore ayuu tacliiqiyo yararoo kooban kuba leeyahay ayuu halkan tacaqub buu leeyahay uu yidhaaho may hadalkaa nadar baa ku sugan oo dee suuradan cabasa watawalla an jaa-ahu lacmaa isaga shanihiisa kuma soo degtay waa suurad makiya intii maka la joogay ahaydba marka arrinku maaha bacda bedrin iyobuu indhabeelay waana arrin dee tacaqub jayida weeyo fiican oo waruno de aayaddii iyo suuraddiiba waxay tilmaamayaan waktigii maka la joogay inuu indhalaa bal yaanu indhala-aanba kusoo dhalanaya lakiin aanay ahayn beder iyo bacd alhijre kolley ay tahay intaasi sawi ama xaafid wax ka yar dhacay uno hadalka nadar baa kuba sugan haddaba ilaah u aadaamayo de waxaana la yidhaha qaadisiye dagaalkeedii buu joogay markaas oo qaadisiya lagu dilayna waaba la yidhaha ibn umi mactumin qaala wuxuu yidhi walam yakun markaa waxaa odhanaya raawiga xadiidka warinayay xaafidna meelo fatxulbaari kamida wuxuu sheegaa halkani muslim inay mudraj noqonayso riwaayadda qaasim can caaishata ayay tani la socotou leeye laakiin riwaayadan ibnu cumar oo kale xadiidkani intan lamay socon oo waa riwaayada kale ayuu leeyahy o mudraj buu kaba dhiga ama uu tilmaamaa walow aan halkaa aada usii bayaamine kitaabka mudrajkan taa ku caddeeyay u yidhaha kitaabkiisi mudrajka ahaana lama hayo suyuudi ikhtisaarkiisi waa la hayaa kitaabkii uu asalkiisa ahaa ee uu khadib waa la hayaa laakiin kitaabka xaafidsan filayo lama hayo ee wuxuu yidhi halkaasaan kuba caddeeyo waa isagoo leh mee waa riwaayada qaasim can caaishata ayay tani ku sugan tahay ee ma aha riwaayadan ibnu cumar isaga kuma sugna oo iyada hadal saasaa jira oo fatxubaari walam yakun ma ahayn baynahumaa dhexdooda waa labada aadaan ilaa an yanzila inuu dego haada kani meeshan dee meel saraa laga aadaamayay oo inay mukabiraadkan sawdkuma jirin meel bay fuulayeenoo halkaasaa laga si dhawaaqu cid dee meel durugsan u yar gaadho inuu kii hore markii hore aadaamay soo dhaadhaco waa bilaal wayarqaa haadaa kan kalena uu fuulo intaasun baaba labada aadaan udhexaysay bal weli xadiidkaan iska yar wadaynaa duruqdiisa وxdثnا بن نمyr qال xdثnا abي qال xdثnا عbayd اللhi qال xdثnا الqاsم wa qاsم بن محمد عن عائشhaةa رaضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم bmثل oo markaa aad عubayd اللhi بن cمر labada سند ba uu ku sugan yahay markii hore xadيidka yuu ka wariyay عن ناaفiع عن iبن cمر maxaa kaluu imika ka warinaya qاsم عن عائشhaةa labada xadiidna waa isku mid oo waa arrintan labadan muadin ee rasuulka ilaahay ahaa bilaal weliba haben aadaamayay waana riwaayada aan leenahay xaafid wuxuu leeyahay walam yakun baynahumaa ilaa an yanzila tan bay ku sugan tahay tan qaasim ee tan kale kuma sugne waa mudraj bay ku tahay waa isagoo le isagoo riwaayadan muslim weliba ishaaray muslim riwaayadii ibnu numayr riwaayadiisay dhacday isagoo taa kaba cabireen وxadثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadثna abu usamةa x وxadثna isحاaq qال aخbarana cabdaة x وxadثna بن mثنى qال xadثna xmad بن mascadaةa kulhm saddexdu kulhmtana waa abu usama iyo cabdaة بن sulayman الkilaabi iyo xmad بن mascadةa saddexan buu sheegayaa dhammaantood can cubayd الlahi bاsnaadeyni kilayhima labadii isnaad oo dhan kilayhima labada isnaad uu sheegaya waa kuwe waa cubayd llahi can naafic can ibni cumar iyo cubayd llahi can qasim can caaishata labada isnaad taas bay ahaayeen xadiidkuna laftigiisu muxuu noqon naxwi xadiidi ibni numeyrin waa kii aan kaba soo baxnay ee xadiidkii ibnu numeyr oo kale bal waxaa inoo bilaabmi doona xadiid ibn mascuud iyo axaadiid kale waxa weya horta xadiidka ta inoogu sugan inay banaan tahay ama ay jidaysan tahay in subxii loo aadaamo ama subxu laba aadaan yeesho aadaan isagu qabla duluuci اlfajri iyo aadaankan bacda duluuci اlfajri bal dee iyaga waktigoodii waa kaano markaa uu beryo ayaa la aadaami jiray inaa kolkol waxaa dhici karta kenan kalaba inuu kaba horeeyo dee arrintaas ma eegno ma ictibaarino waxaana iska jirta in badan oo culimada kaba mid ah malaa xanafiyada mooye qolooyinka kale inay ku tageen in lagu kaaftoomi karo kaa qabla duluuci اlfajri oo taasaa dee aadaankeenan aan odhan karno waaba ka horeeya malaa subxii oo waktigan gelayno dee wakti ka horeysaa lasii aadaamayo xataa waktigaa la aadaamayo waaga berigiisu ma muuqdo waa waxyaalo tasxiixin kara waayo aadaanku dee bacda dukuuli lwaqti ama waxaa u shardeeya dukuul lwaqti laakiin subaxay intooda badani kuma tagaan mala xanafiyada mooye qolooyinka kale in aadaan kaan qabla duluuc fajri lagu kaaftoomi karo haddii dee qabla duluuc fajri la aadaamo iyadoon aadaan kale lagu celin oo la aqiimo un markaa waagi beriyo in lagu kaaftoomi karo bal taas waayo walow dee axaadiidan laba aadan ay kuba sugan yihiin oo kala duwan xanafiyada iyagu taa aan kaasna aadaan aan kuba tirin kana dhiga de haddii xataa taasi ay dhacday inay tahay in laguba celiyo bal waxaa kaloo iyadna inooguba sugan ilaa waagu uu ka beryayo ruuxu uu ogaanayo waagu inuu beryay inay u banaantay isagoo soomaya inuu wax cunu wax cabo taasi waa kan rasuulka ilaahay saa yidhi fakuluu washrabuu xataa tasmacuu taadiina ibna umi maktuum oo ujeedadu ilaa waagu uu ka beryo wax cuno wax caba de waana sii naskii qur-aanka aydba aynu marka aayadiinanka aynu kaba soo baxnay inooguba sugnayd waxaa kaloo iyadna xadiidka inooguba sugan ruux indhali inuu muadin noqon karo bal markaa laakiin dee haddii cid isaga waktiga u sheegaysa oo u dabdinaysa ay jirto wax karaaho ku sugani ma jirto bukhaarina tarjama buu udhigtaa baabu aadaan اlamca ida kana man yukbiru cid u sheegaysa oo u waramayso waktiga u cadaynaysa hadday jirto aadaankiisiga muadin waa noqon karaa lakin de haddii kale khadabaaba meeshii ka iman kara waxyaala qalad baa kaba iman karo waa taa ay dee karaahada uguba tiriyaan bal waxaa kaloo iyadna inooguba sugan sawdkii muadinkaega isagoon shaksigiisi la arkayn dhawaaqii codkii baa la ictimaadsaday oo ama salaadii lagu gali wixii lagaba joogsaday bal markay noqoto xaggan aadaanka iyo taas oo kale in dee sawdkii la ictimaadsan karaa xadiidka way nooguba sugan tahay taa kolley masala ay imanayso ruuxi indhaal ahba kol haddii inay waa loo sheego waxay dhi waktigii baa galay hadalkaa dadka uu maqlay buu ku isagu isagoon arkayn kuba ictibaariyey haddii shahaadadiisa ay tahay ruux buu maqlay oo markhaati ma noqon karaa mise ma noqon karo kolley bukhaari iyo waa taas iyo way banaynayaan suuradan iyo ayma kala duwan oo ay leeyihin dee sawdkii kol haddii u hagaag u garanayo waaba markhaatigiisi waa la aqbalaya badhna ay leeyihin may halkani waa khaas taa kale way ka duwantao xuquuqda ilaalinteeda daraaddeed codkii baa isdhehgeli kara laba ruux baa isku cod dhowaan kara saa daraaddeed me shahaadadii un isagoo ictimaadun calaa sawt shahaadadiisii uu dee waxa weeyaan aan qabla marka qabla camahu aan ahayn lama aqbalayo badhna way yidhaahane bale waa masalo kale laba masalo yar muhimuun baan yar sheegayaa oo midi waxa weeye xaggan ah ruuxu haddii isagoo niyadiisii niyooday soomkii oo uu ku talagalay dabadeed uu wax cunuu wax cabo xadiiskana culimadu way ka qaateenbe akligaa ka dambeeya ma fasahaadinaya niyadiisiio waayo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wuxuu baneeyey in wax la cuno ilaa waagu uu ka beryayo dee marka taasna markuu ilaa waagu uu ka beryayo ruuxuu wax cunayo niyadiisina ay ahayd shardi ahayd in habeenkii lasii niyoodo kolley niyadii way kaba horreysay markaa cunitaanka iyo cabitaanka niyadii soomka kaba dambeeya waxma yeelaya bacdigood oo weliba bacd shaaficiya kaba dhiga niyadii inay xumaanayso ee dib in loo cusboonaysiiyo haddii kaloonu cusboonaysiina maalintaas soomkaasi soom dhaafa yahay laakiin waa qowl baadila ayuu de imaka nawiba suulaya waa qalab sariixuu leeyahay taasi waa mid arinta kale jirta waxa weeye bal xadiidka walam yakun baynahuma ilaa yanzila hada aw yarqa hada laba aadan waa jira ibnu qadaan oo kalea wuxuu sheegtaaba inay rabadaan untaasi khaas ku tahay mararka kale aanay jirine lakin waa qowl baciid ay yidhaahaan xanaabilada laga soo naqliyaa may rabadaanta waa la iska daynaya waa qowl imaam axmed leeyahay si aan ishtibaah u iman dadkii suxuuranaye waa waqtiyada kale taasna iyadana axaadiidan ima keenayso oo axaadiidan baa ka hor imanayse laakiin bal waqtiyo ku haboon kale aqwaal fara badan baa culimadu halkan leeyihiin bacdigood baa wanawiyana siay raajix yeelaan madhabkana malaha dhowr qowl oo kuba sugan mid kaba mida in habeenka niskiisa dambeba la aadaami karo laakiin tacliilaa inoo soo socda aadaankan maxaa loo jideeyey ruuxii hurday inuu ku tooso oo hadduu maydhi u baahanya maydho hadduu dee weyse u baahanya weyseysta haddii suxuur u baahanya suxuurta markaa waqtigii baa dhow bay ka dhigan tahay oo lagu kicinaya oo waa intii ayaa ka harhsanun in uu wixii uu baahnaa ama suxuur ha noqoto ama daharo ha noqote uu la iman kari lahaa ruuxii tukaniyo soo jeeday si uu ogaado waktigii inuu dhow yahay uu salaadiisii witrigiisii isaga dhamaysto markaa taasi maxay keenaysaa aadaankan hore subax in waktigiisa lagu dhoweeyo aadaankan kale oon farqi weyn iyo tafaawut weyn aan u dhaxayn oo nisfa leil hadday tahay dee wax xikamtaas loo jiday oo dhami meesha way kaba baxaysaa bal haddii xataa waxaan leenahay saacad ama inka badani ay udhaxayso oo kale sida innaga teena dhacdo oo kale ninkii intuu suxuurtaa laga yaabaa inuu dib u seexdoba oo hadhow salaadii ay kuba dhaafto waanasay dee subki iyo markaa ayma shaaficiyo kala duwan qaado xusein iyo baqawiyana ay jazmiyaan kolley ibnu cabdilbar iyo axaadiisna ay keenayso ah in waktigan uun de ama waxa weeyaan laisku dhaweeyo waktigan suxuurta la idhaha ama saxar waa qabla duluuci lfajri un bal markaa wuxuu idhahaa yolow dee taasi yar adag tahay haddii ilaa waqaca in laga aqri karuu dahabi isagu sheegtaa mukhtasarka uu ku leeyahy dahabiye laakiin bal waxaan leenahay labaatan mirir soddon mirir waa macquul oo kale laakiin saacad iyo laba saacadood iyo waxay la tahay sunii rasuulkii ilaahi waxa waafaqsan maha xikmaddii loo jeedayna mid iyada waafaqaysa maaha waayo in laisku dhaweeyo inta udhaxayn karta ay noqoto dee dadkiina waktigii la baro had iyo goorna wakti dabdisan ay noqoto arrintuna ay udhaxayn karto in xawaajtaa lagu qabsan karo ruuxii suxuuranaya uu ku suxuuran karo kii dahaaro u baahnaa kii hurday uu ku toosi karo kii salaad tukanaya witrigiisii intuu dhamaysta uu iskaga markaas bal unara xikmaddii loo jideeye ama hadday saacad iyo bar labadii aadaan udhaxayso ruuxu intuu suxuurtaa u seexanaya la arkaa salaaddii inay dhaafto arrimihii iyo xikmaddii loo jideeyena maha bal waxaan leenahay waana tan ayma kala duwan weliba shaaficiya kayrkood baa qowlkood weeye waa ay tahay in labadii aadaan waxa udhaxeeya aanu wax weyn noqon oo xikmaddii meesha looga jeede loo jideeyay ay kaba baxdo bal taas imankana waa tan inaguma soo kordhay jumcadoo kaleo imanka dee waxa weeyaan aadaankeedii aad loo horreysiinayo taasi ay tahay n kolley waxay la tahay wax alla wax loo ictimaadsado ah anigu xasba ra'yi ma garanayo dee waktigeedii looga horreysiya salaadan subax mooye kuwa kale oo dhan waxa weeyaan bal dee taasna itifaaq bay culimmadu uba soo naqliyaan bal isagii wakti de ha lama yidhaaha lakiin in laiskaba wada daayo iyo in laisku dhaweeyo un mooye laakiin arrintan kolley dee aadaan sharciga ah kolley anigu horta ra'yigayga uma arka aadaan sharciga inuu yahay kaas kaa saacad horteed iyo ama in ka badan lasii aadaamayo وxadaثna بن نmayr xadaثna زhayr بن xرb qala xadaثna ismاعيل بن ibrahim عan سulayman التaymiي عan abi cثman عan iبni mascuudi radي الlahu عanه abu cثmaan inahdi horeynu usoo aragno cabdالرaحman ibn malo xataa mqadimadii kitaabka iyaba waa nin mkhadrama lakiin markii dambena cumrigiisa boqol buu dhaafay oo dee beri dambe ayaabu dhintay waktigii rasuulkana uu soo gaadhay qaala wuxuu yihi xadiidkana ibn mascuud abu cثmaan baa ka wariyay idhaahne lakiin sulayman taymi xaggiisa isagana sulayman baa kaba wariyey lakiin xaggiisu ka faafay sulaymane qaala wuxuu yihi qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam laa ymnacana yaanu udiidin axada minkum aadaanu bilaalin aadaanka bilaal aw qaala nidaa bilaalin min suxuurihi waa suxuurtiisii yaanu udiidin lafdiga suxuurna siinta damadeeda iyo fatxadeeda labadaba waa u yimaadaa haddii suxuur la yidhaaho waa ficilka naftiisii waa suxuurashada nafteedii uu suxuuranayo wax cunitaankii wax cunayay haddii saxuur la yidhaaho waxay noqonaysaa waa wixii la cunayo markaa mudaaf baan qadaraynaa min akli saxuurihi in la yidhaaho lakiin halkan bal ficilkaan iska wadno min suxuurihi fainahu yu-adinu waa aadaamaya aw qaala yunaadi bileyli muxuu aadaamaya liyarjica si uu celiyo qaa'imakum kiinii taagnaa oo kiinii taagnaa u garto waktigii inuu dhow yahay waa kii salaad tukanayaan ujeednaa uu salaadiisii witrigii intuu iska dhamaysto dee subaxii baa dhowe oo hadduu dee balxaajo kale leeya inay iska dhamaysto baltaa uu celiyo ficilka rajacana laazimna waa noqdaa mutacadina uu noqdo macnaa rajaca yarjicu uu laabmay waa ta inoo badan rajacahu yarjichu iyadoona hadde arjacahu la odhan rajacahu uu celiyey bay noqonaysaa oo qur'aanka maxaa inoogu sugan suuratu tawba fain rajacaka allahu ilaa daa'ifatin rajacaka allahu ilaahay hadduu ku celiyo taas waa isagoo hulaatigii uma laazim maantana waa tii imika halkan qaa'imaku markaan nasbino liyarjica si uu u celiyo oo aadaankiisan ugu celiyo qaa'imakum kinii mutaajidka ay salaaddii tukanayo uu dee salaaddiisii iska gebagabeeyo iska dhameeyo wayuuqida uu toosiya naa'imakum maxaa loo toosinaya hadduu suxuur u baahan yahay inuu suxuurto haddii kalena dee weysadii iyo waxyaalihii salaaddii u diyaar garooba markaa markuu diyaar garoobo de salaaddii subax baa dhow ee maaha wakti dheer uu yidhaaho waa aadaankii hore iska sii hurud oo dee uu ruuxu iska sii seexanayo taas arrinku maaha wayuuqida naa'imakum waqaala laysa ma ahani rasuulka ilahi wuxu uhi laysa ma ahaaninoo an yaquula idlaaq qawli cala lficli horena waan usoo aragnay imaka qowl baa la idlaaqay lakiin maxaa loo jeedaa ficil oo inuu falo uu noqdo waa fajrigi iyo iftiinkiisii haakada wahaakada saa iyo sidaa saa iyo sidaasna maxay ahayd wasawawaba yadahu gacantiisii buu foororiyey wa rafaca haddana saru u qaaday oo macnuhu waa maxay fajriga la leeyahay axkaamta ay ku tacalluqayso soomkii uu noqonayo mid waktigiisi ku galay salaadii ay noqonaysa mid banaan oo lagu tukanayo salaadii subax waqtigeeda uu ku gelayaa maaha iftiinkiisu inuu saa sare ukaco ama dee waxa weya ujeedadu fajri iftiin mustadiila unoo dheeraadaya oon baahayn inuu kaa noqdo waa kaa fajrulkaadib la yidhaaho fajriga kalena waa ka horeeya malaa waxoogaa buu kaba horeeya waa iftiin mustadiila un oo sare u baxaya waana kan uu leeyahay saru u taagay haddana ama uu foorariyo haddana saru u taaga ujeedada waa shaygaa mustadiilkee dheer inuu kaa maaha kaasi isagu waa habeen ruuxii salaadiisii witr ugu harsanay uu sii wadanaya kii suxuuranaya uu suxuuranaya bal matalan taas oo kale salaaddii subaxna ma banaanaanayso lakin muxuu yahay xataa yaqula manaa wa xataa yafcala wa xataa yantashir tanna waa idlaaqu lqowl cala alficli ilaa uu sameeyo uu noqdo haakadaa saasoo wafaraja bayna isbacayhi labadiisii farood buu kala durkiyey xadiidka dambe ay noo caddayne macnaa labadan farood intuu isa saaray ayuu saa gacantii midigna xaggii midig buu ukaxeeyey gacantii bidixna xaggii bidixu ukaxeeyo ujeedadu waa iftiinkaa ballaadhanaya iftiinkaa baahaya ee hareeraa ukacayo waa fajriga muctaridkaa ee maaha iftiin yaroo la arko hadhowna madow ka dambeeyo intuu sare ubaxay kaasi waa fajrulkaadib waxa weeyaan fajru saadiqa weeye kaa muntashirkae saasoo kale u ballaadhanaya u kala fidaya kaas inuu saa noqdo weeye وحدثنا بن نمير قال حدثنا بو خالد يعني الأحمر عن سليمان التيمي بهذا الإسناد وعن أبي عثمان عن بن مسعود غير أنه قال إن الفجر فجره معنى أجدد الفجر soomkii uu isagii waktigiisii ku gelaya cuntadii xarimaya iyo wixii la cunayey salaadiina banaynaya layse ladii kii ma aha nin yaquulu falaya noqonaya haakadaa saas wajamaca asaabica fariisii buu isu geeyo uma nakasaa uu foorariyey macnaa kaa isagu saasun ma baahayo waa wax yaroo saa u dheeroo riwaayaadka qaarkood kadanabi saraxaan baa kuma timi se yey dabadii oo kale wax yaroo dheeroo iftiin yaroo muuqda marka dambena madow kaba dambeeyo xataa yaqu ilaa uu noqdo walakin اladii waxa weeye waa ka yaquulu noqonayo weeye u muuqanaya y haakada saas haakadana maxay tahay wawadaca اmusabixata calى اmusabixa fartan baa musabixa la ydhaha cinda tasbiix baa lagu ishaaraa sabaabana waa ta la ydhaha cinda sabi baa iyana wax lagu ishaaraa bay idhahaan bal markaasi calى musabixa ayuu duldhigayo wamada yadayh labadiisii gacmood buu fidiyu kala bixiyey waa kaa ballaaranayo weeye وxadثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadثna mctamir بن سlayman x وxadثna isحاq بن ibrahim qال aخbarana jarيr والmctamir بن سlayman kilahma عan سlayman التaymiyi bhada الاسناad وانتهى xadيiث المctamir cinda qwlihi yuنaبه naئmaكم wyrjicu qaa'imakum intaasi intan dambe ee xagga fajriga sifadiisa ama labada fajri isaga muctamirtiisa kumay sugnayn wa qaala isxaaqu isxaaq wuxuu yihi isagu riwaayadiisa isxaaq ibnu ibrahim qaala jariiru fii xadiidihi waa jariir ibnu cabdilxamiid walaysa an yaquula haakada walaakin yaquulu wuxuu falaya sa noqonaya haakada yacni wuxuu ujeedaa alfajra macnaa fajrigu huwa almuctaridu walaysa bilmustadil waa ka isagu ballaadhanaya fidaya hareera u kala baxaya laakiin kan dheere intuu yar taagmo unoo si dheerar inuu muuqdo duul ahaan marka dambena madow ka dambaynaya kaama kaasi waa fajrulkaadib habeenunbuu ka mid yahay xadaثna shayban ibn faruqa qala xadaثna cabdاlwariث can cabdillahi bni sawadat alqushayriyi qala xadaثanii waalidii anahu samica samurata bni jundub cabdاللahi بن sawاdata iyo abihi sawada ibnu xandala labadaba caawa inoogu horeysa labadoodna xadiidkan bay leeyihiin laakiin cabdالlahi بnu sawadana laba gooroo danbuu soo celin doonaa uu sanadka ku sugnaan doonaa aabihiina malaa isagaana ka itqaan badan aabihiiy aabihiina mar kala u biiri doonto inankiisu aanu kaba warinayno afar goor buu kusoo noqonayaa laakin waa xadiid keliya waa kan caawa oon ahayno halkaas bay xadiidkan bay ku leeyihiin kitaabka anahu samica samurata bni jundubin yaquulu samictu muxamada salى اllahu alayh wasalama yaquul laa yagurani yaanu ku kedin axadukum axadkin yaanu ku kedin nidaau bilaalin min asaxuuri waa saxuurtiisii waa cuntadiisii uu cunaya saxuurtaydii aanu kaga kadin oo ujeedadu markuu adaanka bilaal maqlo yaanu cuntadii haka joogsanina iska cuna walaa hada albayaado cadaankan kol muuqdee fajrulkaadibka la yidhaaho qabla saadiq qabla alfajri saadiq muuqanaya kaasna yaanu ku kedin oonu isagii ka manciin cuntadii uu cuni lahaa ee uu suxuuran lahaa xataa yastadiira wa xataa yantashir ilaa iftiinkan ballaadhanaya uu meeshii muuqdo ee fajru saadiqaha وxadثna زhير بن حرب qال xadثna ismاعيل بن culaية qال xadثnii cبdاللahi بن سawاdة عن أbيه waa ti markii oo nimankaan sheegayna عan samurة بن جundub رadي الله عanه qاaل qاala rasuul الlahi صلى الله عليه وsلم laa yaguranakum aadaanu bilaalin walaa hada albayaadu walicamudi الصibx camuudka de waa satir oo kale un ama waxaa yar dheere iftiinkaa fajrulkadibka la yidhaho xataa yastadiira hakada ilaa uu faafayo ujeedadu fajrigii saadiqa iyo iftiinkiisu dee yar yar soo kordhayay ilaa uu jihooyinkii wada dhameeyo noqonayo ilaa kaa uu beryo وxadثnي abالربيع الزهراني qال xadثnا حmاd يعني بن زaيد qال xadثnا عبد الله بن سوادة الqشhيري عن أبيه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال qال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم من سحوركم آdان بلاaل ولا بياض الأفق المستdير hkذا dheeraanaya saas oo kale حatىa يsتdير hkذا وxakaahu arinkan buu sifeeyey waa xikaayooday wey waa sifeeyey xamaadu biyaday labadiisii gacmoodoo de waa saa aynu sheegayno ee kala bixintaas oo kale oo qaale wuxu uhi yacni muctarina uu ballaadhanaya cardi buu ufaafaya labadii dhinac buu ufaafaya ufuqii buu ku faafaya xadaثna cubayd لlahi بn mucaadin qaala xadaثna abi qaala xadaثna shucbaةu can sawaadata imika waa ti aan idiin sheegayo cabdullahi ibnu sawaadadna saddex goor buu ku jira waa kan hore iyo labada goor aabihii mar afraad buu soo noqday waa dariiqan afraado laakiin cabdillaahi kama warinaya shucba ka warinaya marka lakiin waa xadiidkan keliya un dhammaantoodba labadooduba qaala samictu samurata bni jundubin radia allahu canhu huwa yakhubu yuxadiثu can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam anahu qaala laa yaguranakum nidaء bilaali walaa hada lbayaadu xataa yabduwa alfajru ilaa uu muuqdo aw qaala xataa yanfajira ilaa uu beryo macnaa muuqdo daahiro siw cabde alfajru وxadثna بن مصنى qال xadثna أbو dاud وضyalsي qال أخبرnا شhuعبة qال أخبرnيi سwاd بن xنdلة الqشhيري qال سمعت سمرة بن جندب رضي الله عنه يقول qال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم فذkر hذا bab فضل سحور الله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرka وأتوب إليك